bismillaahi araxmaani araxiim kulanti wacan oo wanaagsana khayaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin jimco ah taariikhdu ay ku haastaysan tahay siddeed iyo labaatanka bisha julaay sannadda labada kun toddoba iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan fanaanada weyn ee fartuun axmed sahal fartuun birimo ayaa xalay xarunta magaalada gaalkacyo ee dhinaca galmudug waxa ay ka dhigtay bandhig faneed ay kasoo qayb galeen kumanaan shacab taageero u ah fanaanadaasi bandhiga faneedkaasi ayaa waxaa ka dhashay dhimasho iyo dhaawac kadib rasaas ay fureen ciidamo ilaalo u ahaa fanaanada fartuun birimo qaar ka mid ah culimada gobolka mudug gaar ahaana koonfurta magaalada gaalkacyo ayaa xili ay fanaanada dhigaysay bandhigaasi waxa ay ka dalbadeen in ay joojiso waxaana ka ka diiday wayna ka diiday waxaana ay ku qasbeen ama ku abqabteen nebi amaan iyo sidoo kale wacdi taas oo markii dambe rabshad isu bedeshay inta la xaqiijiyey hal qof ayaa ku geeriyooday lix kalena waa ay ku dhaawacmeen rasaastii ay fureen ciidamada ilaalada u ahaa fanaanada waxaana sidoo kale halkaa gaaray ciidamo ka tirsan kuwa nabad sugidda soomaaliya ee jooga gobolka muduga dadka dhaawacmay ayaa waxaa ka mid ahaa dadka dhaawacmay oo ay ka mid ahaayeen culimadii wacdiga iyo nebi ammaanka qabatay halka saddex kale ay tahay dhalinyaro ka qayb galaysay bandhig faneedka fanaanada ay qabanaysay warar qaar ayaa waxa ay sheegayaan in khasaaruhu intaasi uu ka badan yahay waxaana socdo dadaallo lagu hakinayo rabshadahaasi waxaa la sheegayaa haatan xaaladda magaalada in ay kacsan tahay saraakiil ka tirsan maamulka galmudug oo durbagoobtaasi gaaray ayaa sheegay in ay isku dayayaan inay ogaadaan khasaaraha dhabta ah ee ka dhashay waa waxyeeladii xalay ka dhacday magaalada gaalkacyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ah ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay ergeyga gaarka ah ee qaramada ee igad u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjire doctor maxamed cali gunyo oo dhowaan loo magacaabay xilkaasi kaasi oo bedeliya danjirihii hore mudane maxamed cabdi afey sidoo kale kulankan waxaa goobjoog ka ahaa xogayaha guud ee urur goboleedka mudane maxbuub macalin iyo sidoo kale madax madax kale oo ka socotay urur goboleedka igada danjiraha cusub ayaa sheegay in uu aada ugu faraxsan yahay in maanta uu kusoo dhbooqdo xafiiskiisa ra-iisul wasaaraha soomaaliya islamarkaasina islamarkaana caddeeyey sida ay uga go-an tahay in xukuumadda soomaaliya ay shaqayso arrimo mudnaanta sare leh dowladnimadana ay kahowlgasho ra-iisul wasaare xasan cali kheyre oo ugu dambeyn danjiraha doctor maxamed cali gunyo xilka cusub ugu hambaliyeeyey ayaa waxa uu sheegay in igad iyo soomaaliyaba ay ka wada shaqayn doonaan hanaankii soomaaliya ay dib ugu soo laabo lahayd wadadii nabadda kana soo kobsan lahayd burburkii iyo sidoo kale waxyeeladii dalka soo gaartay tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe ee soomaaliya halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa raadiyo wardheer danjiraha cusub ee dowladda soomaaliya u fadhiya qaramada midoobey abuukar daahir cusmaan abuukar beele ayaa xarunta qaramada midoobe ee new york looga guddoomay warqadaha aqoonsiga danjirinimo xogayaha guud ee qaramada midoobe antonio coteres ayaa iyo danjira abuukar ayaa ka guddoomay waraaqadaha aqoonsiga danjirinimo iyo sidoo kale arrimo kale oo uu kaga waday dowladda soomaaliya danjire abuukar baale ayaa sheegay in uu ku faraxsan yahay in loo guddoomo waraqadaha aqoonsiga ee danjirinimo isagoo sheegay in uu gudo doono waajibaadka horyaala ee ah ka shaqaynta arrimaha soomaaliya ee dhinaca qaramada midoobe abuukar baale ayaa abuukar baale oo ah reer maraykan degan gobolka ohio ayaa horey xilal kala duwan ugu soo qabtay dowladda soomaaliya waxaana markii ugu dambeysay uu muddo bilo ah ahaa agaasimaha madaxtooyada fila soomaaliya waraysi uu siiyey laanta afka soomaaliga ee v o e da ayuu ku beeniyey warar sheegayay inaanu haysan xasaanada diblomaasiyadeed maadaama uu haysto dhalashada maraykanka waxa uuna xusay in baasaboorkiisa diblomaasiyada soomaaliga ay kusoo uu kusoo galay maraykanka islamarkaasina uu haysto xasaanada diblomaasiyadeed madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa dhowaan abuukar baalle u magacaabay danjiraha soomaaliya u fadhiya u fadhin doona qaramada midoobe kadib markii danjirihii hore ee yuusuf garaad uu bishii maaj waa bishii maaj ee sanadkan ka mid noqday golaha wasiirada ee xukuumadda soomaaliya waaxda arrimaha dibadda maraykanka ayaa faafisay in muniiro khaliif oo ah gabar soomaali maraykan ah ay ku guulaysatay tartan ay la gashay in ka badan saddex boqol oo qoofo kuwaasi oo kasoo kala jeeda waddamo kala duwan war qoraal ah oo kasoo baxay maraykanka ayaa lagu sheegay in muniiro khaliif oo ah gabar soomaali oo ka waxbaratay dalkaasi maraykanka ay ku guulaysatay in ay xil ka qabato hay-adda horumarinta dhalinyarada maraykanka oo la aasaasay sanadkii waa sanadkii labada kun iyo labaiyo tobankii si dhalinyarada ay ugu qayb qaataan arrimaha caalamiga ah waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka ayaa sidoo kale sheegtay in ururka hay-adda qaramada midoobey ku faraxsan shacka qaadista in muniiro khaliif loo doortay in ay noqoto qofka dhalinyarada ah ee sanadkan maraykanka horjooga ahaan u matalaya barnaamijka horumarinta dhalinyarada ee qaramada midoobe qaybta maraykanka muniiro khaliif ayaa ah gabar soomaali ah oo reer minnesota waxaa lasoo waxaan laga soo dhex xushay tartamayaal aada u badan kuwaasi oo hor kor u dhaafayay saddex boqol oo quufa waxayna kala ka kala socdeen jaamacadaha ku yaala dalkaasi maraykanka warkii oo aad ka dhagaysanayseen raadiyo wardheer akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanayo waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayay anigoo ah saaxiibkiin maxamed nuur aamiin intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu